فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa oo axad ah qodobadaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah sidee buu noqon karaa masiirka dowladda federaalka bisha soo socta dhammaadkeeda oo la filayo in shisheeyaha dalka laga saaro maxaa imaan doona sambambar iyo janawar marka waxaa dhacaya oo dhulka hadda uu xortaah oo al-shabaab ay dhul badan qabsadaan etoobiya oo meelaha qaarkood ka baxa dhaqaalaha adduunka oo siiyo oo aad u yaraa doona waxaa dhici doona crisis qalqal siyaasadeed iyo qalqal amni iyo khatar amni ayaa soo socota taliyo xigeenkii sirdoonka dowladda federaalka oo walaac ka muujiyey masiirkooda ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa dowladda federaalka oo sheegtay inay qabiil kula diriirtay maantay magaalada muqdisho kadib markii maanta magaalada muqdisho uu dagaal ka dhacay war ay dowladda federaalka arrinkaasi ka soo saartay ayaan dhuuxa idinkugu haynaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud oo maanta xildhibaanada ka codsaday inay muddo bil ah ku darsadaan kalfadhigooda islamarkaana meel mariyaan qodobada la xiriira doorashada uu gurguurta doonaya ee lagu sheegayo qof iyo cod gurguurta khudbad uu maanta u jeediyey xildhibaanada iyo waxa uu ka codsaday ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysa doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo weerar afka ah ku qaaday guddoonka baarlamaanka kuna tilmaamay inay ku kaceen khiyaano qaran barnaamijka sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah waa maxay farqiga u dhexeeya cuntada dalka iyo tan dibadda waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed uu ku soo gudbiyey waayo aragnimada uu u leeyahay qodobkan ayaad caawa dhegaysa doontaan xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn
هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag waa habeenimo axad ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay kowda bisha shanaad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku asteysan labada bisha koob iyo tobanaad sanada labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aada soo maqasheen oo faahfaahsan ayaan goordhow idiin soo gudbinaynaa balse waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka waxay noo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi duqeyn aad u xoogan waxaa gacirka ayaa waxay ciidamadii uuda ka geysteen xaafadda sheekh radwaan ee waqooyiga magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawacaadu fara badan madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidamadii uguda ku garaaceen mandiqada talla dahab ee ku taala deegaanka beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana duqayntaasi ku shahiideen lix ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kaloo aad u fara badan xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen in ka badan konton iyo shan ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol sagaashan iyo lix ruux oo kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza xukuumadda moscow ayaa la wareegtay gacan ku-haynta magaalooyin ka tirsan waddanka yukrain ciidamada ruushka ayaa la wareegay gacan ku-haynta laba magaalo ka tirsan waddanka yukrain iyadoo habeenkii xalay ilaa subaxii hore maanta ay ciidamada ruushka duuqimo ka geysanayeen magaalada caasimadda ee kiyef dowladda yukrein ayaana waxay sheegtay inay burburiyeen wax ka badan soddon iyo sagaal diyaaradood oo ka mid a toddobaatan iyo kow diyaaradood oo ay ciidamada ruushka ku soo weerareen gudaha dalkaasi wakaalada wararka ee ruushka oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha difaaca ee dalkaasi ayaana waxay sheegtay in dagaalyahanadooda ay la wareegeen laba magaalo oo ku yaala bariga waddanka yukrein mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda kiyef oo warbaahinta la hadlaya iyaguna waxay sheegeen in ciidamada ruushka ee duuqimo xoogan ka geysteen magaalada caasimadda waa yukrein ee kiyef waxayna ka dhawaajiyeen duuqimahaas uu ku dhaawacmay hal qof oo keliya waxaa kale ay sheegeen ciidamada difaacirka ay ku guulaysteen burburinta wax ka badan soddon iyo sagaal diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada ruushka kuwaasoo ka mid ah toddobaatan iyo kow diyaaradood oo ay habeenkii xalay ilaa waa berigii hore maanta ay ruushka ku soo weerareen magaalada caasimadda dadka ku dhintay fatahaadiya waddanka hisbeen ayaa sii korortay tiradooda waxaa faahfaahin dheeriyaa laga helayaa roobab duufaano wata oo dhowaan ku dhuftay waddanka hisbeen wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka hisbeen ayaana wuxuu sheegay in dhimashada ay gaartay laba boqol iyo toddoba ruux isaguona tilmaamay in saacadaha soo socota ay kordhi karto khasaaraha dhimasho ee gaaraya dadka ku dhaqan gobolka valensiya ee bariga waddanka hisbeyn fatahaadaha ku dhuftay bariga iyo koonfurta waddanka hisbeyn ayaana waxay noqonayaan kuwii ugu darna ee waddankaas soo mara dhammaan dadka ku dhaqan gobolka valensiya iyo weliba in ka badan kun iyo toddoba boqol oo askari ayaa waxay ku howlan yihiin badbaadinta dadka ay biyuhu la tageen waxayna fatahaadaha ku sii fidayaan manaadiq kaloo hor leh sida ay sheegayaan kooxaha ka shaqeeya gurmadka rayidka waxaana fatahaadahani ka dhashay burbur aad u xoogan oo gaaray gurya ay degan yihiin dadka shacabka iyagoona sidoo kale hakadgeliya isku socodka dadka iyo gaadiidka maraakiib dagaal oo ay leedahay saynada ayaa iska kala gooshaya kanaalka suways markii ugu horreysay maraakiib dagaal oo ay leedahay maamulka saynad iyo wudda ayaa iska kala gooshaya marinbiyoodka caalamiga ee suways tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza laba markab oo yuhuudu leeda ayaa la arkaya iyagoo si xoriyad la u gudbaya marin biyoodka suweysa ee gacanta ku haysa dowladda masar markab gudisa iyo mid kale nooca sawaariikhda ayaa gudbay marinka sida lagu xaqiijiya war ka soo baxay xukuumadda alqaahira muuqaalo lagu faafiye baraha bulshada ayaana muujinaya maraakiib ay ka babanayaan calanka saynada oo maraya kanaalka suweys sawirana ay ka qaadayeen dadka masaarida ah war saxaafadeed ka soo baxay hadda kanaalka suweys ayaana lagu sheegay in tallaabada maraakiibta yuhuudda ay ku isticmaalayaan ay u oggolaanayso heshiis caalamiya oo ku saabsan isticmaalka maranbiyoodyada ururka shiicadii xisbullah ayaa duqeeyey saddex saldhig oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin dhulka ay xooga ku haystaan ee falastiin ururka shiicadii xisbullah ayaa ku dhawaaqay in maanta oo sabti ay gantaale iyo diyaaradahan duulyaleen ku garaaceen saddex saldhig oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin nagagarka magaalooyinka talaabiib iyo xayfa xisbullah ayaa bayaanay soo saareen ku sheegay inay duqayeen saldhig ay leeyihiin sirdoonka milatariga yuhuudda ee siddeetan iyo laba kun oo ku yaala duleedka magaalada talaabiiba waxay sidoo kale tilmaamay inay duqeen ku burburiyeen warshadda milatariga ee zuleyfon kaasoo ku yaala waqooyiga magaalada xayfa bayaanka oo sii socda ayaa lagu sheegay in diyaaradahan duulya laheyn lagu beegsaday saldhigga ciidamada cirka ee koonfurta talaabiiba waxaana uu sababay weerarkaasi khasaare kala duwan oo gaaray ciidankii ku sugnaa saldhiggaasi ugu dambayntii dowladda kuuriyada waqooyi ayaa si rasmi a u shaacisay inay samaysay tijaabadii ugu horreysay ee gantaalka riddada dheereeya kaasoo u aragtay inuu yahay mid dhammaystiran uguna awoodda badan caalamka kuuriyada waqooyi milatariga kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa si isku mid a u sheegay in kim uu ah hogaamiyaha waddankaasi uu goobjoog ahaa tijaabada lagu sameynaya gantaalkan kaasoo duulay masaafo dheer kana sareeya gantaaladii hore loo tijaabiyey wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa waxay sheegtay in gantaalkan uu yahay midka ugu awoodda badan guud ahaan caalamka madaxweynaha waddanka kuuriyada waqooyi ayaa isna waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay guusha weyn ay xaqiijiyeen ciidamadiisa gantaalada gantaalada casriga ee la sheegay inay adag tahay in la ogaado lana burburiyo ayaa ka mid ah hadaafta caskariga ee kiim uu ku tahmaya muddo dheer waxaana uu tijaabadu ku tilmaamay ficil ciidan oo ku habboon oo uu farin ugu dirayo kuwalidka ku ah waddankiisa wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag maantay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal culus kaas oo ka dhacay gaar ahaan degmada hodan ee magaalada muqdisho wuxuuna dagaalkani mid ka gadaal markii ay iska hor imaadeen dad hubaysan iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo doonayay in ay burburiyaan goobo ganacsi iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goor dhow war dowladda federaalka ay ka soo saartay dagaalkaasi waxa ay ku sheegtay in halkaasi ay kula dirirtay qabiil waa kan afhayeenka booliiska dowladda federaalka oo sheegaya in maantay magaalada muqdisho ay kula dagaalameen qabiil waxaa labada kun iyo afar iyo labaatanka dhammaadkiis la yaab nagu noqotay in shaksi shakhsiyaad ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ay maanta ku fakarayaan inay la saftaan reer qoys ama qabiil taa oo wax la yaab le nagu noqotay waxaana la soo qabtay ilaa labiiyo toban maxbuus oo ku xidhan saldhigga kane aynu joogno oo la rabo afar iyo labaatan sac gudahood in horgeyn loo sameeyo maxkamaddana la waafajiyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla maraynaa sidee buu noqon karaa masiirka dowladda federaalka bisha soo socota waa su-aal ay muddooyinkii lasoo dhaafay aada u taxliilinayeen siyaasiyiinta iyo sidoo kale kooxaha sirdoonada ah ee taageera dowladda federaalka cabdisalaan guuleed oo ah taliyo xigeenkii hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa mar kale wuxuu walaac adag ka muujiyey masiirka dowladda federaalka maadaama ay isbuucyo ka harsan yihiin xilligii loo asteeyey in shisheeyaha dalka laga saaro wuxuu sheegay inaan la heli doonin ciidamo bedela kuwa hadda la saarayo dhaqaalena aan loo heynin haddii la damco in kuwo cusub la keeno xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay inuu kusoo hungoobay safarro uu ugu tegayo wadamada ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya uuna kasoo codsaday in ay ciidamo iyo taageero siiyaan wuxuuna sheegay inay kasoo diideen dalabkiisa mar uu ka hadleeyey taxaalufka ay dhowaan ku dhawaaqeen xukuumadaha qaahira asmarah iyo sidoo kale dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay inay marin habaabinayaan xasan sheekh oo aysan u haynin ciidanka difaaca xarakada shabaabulmujaahidiin
ma ogi eh, inuu jiri karo waddan oo ita farqaha furaan dhahaya waxartay ugu qaadatee en- anagaa dhaqaalo siinayna oo jeebabkooda furaya inay jiraan oo hadda qarsoon ma u malaynayo inay jiraan Eh, marka dhaqaalihii saasuu u taagnaa doonaa wadan dhahaya soomaaliya annagaa ciidan siinayna don't worry about afrikaanaa nahaye en, africa dhibaatada africa africa xalisane eh, wadan soo dhiira karaa ma jiro baashaan dhaqaalay ku xiran tahay ciidamada kula jooga lacaga laga sameeya wadamada qaarkood g p d gooda yacni en, dakhliga dowladda budgetka dowladda ku xisaabtantay kamid yihiinba dhaqaalaha kasoo gala ciidamada En, dhaqaalaan lama hayo ciidanna lama hayo waqtigeena waa kugu dhacay soo ma En, maxaa imaa doona sambar iyo january marka waxaa dhacaya maamul goboleedyadii doorasho qabsanay xasan oo dhulka hadda uu xorta ah oo al-shabaab ay dhul badan qabsadaan etoobiya oo meelaha qaarkood ka baxda dhaqaalaha adduunka oo siiyo oo aad u yaraa doona soomaaliya on dhaqaale ayada laftii lagu soo kordhinayni waxaa dhici doona crisis iyo qalqal siyaasadeed iyo qalqal amni iyo qatar amni ayaa soo socota En, december iyo january En, ilaahay ma qadaro laakiin cabsi waxaan qabaa ah waxa hadda la haysto wax badanoo kamid inaan la haysa doonin balidooglaa qatar gelay meelaha kale iska dhaafa balidoogle maraykanka waa- donald trump yani waxyaabaha waa ka ciidamada kala baxay En, dibaa loo soo celiyey en, eh, ciidankaas ciidanku dabcan maraykanka ciidan badan kama joogaan laakiin gacansiinta ciidankan danab oo gacan siinayo iyo daroontan iyo waxaanoo dhan yani meesha inay ka baxaanay u badan tahay most likely isaga inuu soo baxo badanta madaxweynenimo inuu kusoo baxo suurtagalnimadeedu aad u sarreysaa hadduu soo baxana inuu soomaaliya gacmaha ka laabto soo shala uga laabtay aaday u sarreysaa En, eh, markaasna isku tasha wax la yidhaha soo socda haddaad isku tashatay soomaaliya en, xasan sheekh qaabku hadduu u fakerayo hadduusan wax iska bedelin qaabku u fakerayo qaabku u socdo En, eh, waxaan isleeyahay meel cidlaahay kusoo dhici doontaa waxaa kaloo jira niyahow xasan sheekh En, eh, eritrea markuu tegey waxuu kala hadlay inay ciidamo siiyaan sida aan aan aan xogta ku hay eritrea ku tiri ciidan aan siiyaan ku siinayna ilaa lix kunoo askari aan ku siinayna ilaa lix kunoo askari eritrea uma hayso mana siin karto eritrea iyada hadda khatar ku jirta xasan marka mar kasto ballanqaad beena uusan fiiri wax body language la yidhaha jira oo qofku markuu ku yidhaahdo waxbaan ku siinaya horta inaad qiimeyn kartid qofkan ciidankiisa culeysyada haya dhaqaalaha uu heli kara iyo danta uu iga leeyaha maxay tahay war xasan marka waxyaabaha uu ku tashanaaho uu aaminsan yahay inay u- usoo imaan doonaan waxaa ka mid a ballanqaadyo beena oo aan shaqaynayn ballanqaadyadaas waxaa ka mid a kuwa aan isleeyahay een, eh, ama qalada uu fahma ma waa been masar inuu aaminsan yahay toban kun oo askari inay u keenayso Oo yacni come on masar toban kun oo askari kuma soo wado Een, eh, eritrea inay lix kun oo askari u keenayso eritrea ciidan kuma soo wado bal haddii eritrea ciidan kuu keento xasanow eritrea hadday ciidan kuu keento ma dhici doonto laakiin hadday keento ninka koowaad oo dhiman waa adiga Ha. ninka koowaad oo eritrea victim u noqona oo meesha ka baxaa waa adiga inuu intaas fahmo waay xasan Ha. intaasna u dhaafi ma asagaa meesha ka baxayaba Ha. xasan haddii eritrea ciidankeedu soomaaliya yimaadiin toban kunoo askarina hore u joogan ayagu soo tababareen kulligood si neecla ta siiyeen telefono lacag yar ugu shubaan bishii xasan wuxuu ka shaqaynaa wuxuusan ogeyn wuxuun u gogol xaaraa dadaan hadda jooga wax diidaya ma jira hataa saraakiisha ay soo tababareen qaarkood inay afgembi ku qabsadaan soomaaliya waxay ahayd inuu farmaajo weydiiyo walow daawooyinka markii lagu bilaabay saad u qaadatay maxaad ka faa'iiday Een, maxayse kugu tareen farmaajo waxaa is leeyahay xasan calaqalaba u hagar bixi lahay wuxuu dhihi lahay warniyo anaa ku dhintay bahashan ha isku dayin war ciidan ciidan kuma badbaadinayaani ha isku dayin kow qabiiladan ha hubaynin labo nin oday haatee wadankan uga tag maslaxad nabad uga tag maamul goboleedyadan hadday ku jaalanjagareeyaan khatar weyn ay kugu yihiin wa- awoodina siyaasada way kula leeyihiin wax ka baro waxaan aniga igu soo dhacay waxay xasan inuu dadka la sheekaysto lix kun waxaa ku dartaa tobankii kun oo hore u jooga lix iyo toban kun toban kun kasoo qabasho se- afar se- kun iyo shan- laba kunaa dhimatay een, eh, laba kun oo kalaa iska tagtay lix kun oo kalaa soo hartay lix kun oo askari oo h- dan wada leh dowladuna ka dambayso soomaaliya ma joogto hadday joogtane waxaan dad kale qaban karin ay qaban karaan xasan maaha inuu eritrea u wacdo Ha, xasan maaha inuu ciidan eritrea u wacdo bal waxaa khatar kuwa kuwa eritrean soo tababareen u jooga hadda Ha. wallaahi xasan inuu fahmay tahay hadduusan fahmin hadduu xasan fahmin kuwa ka dambe inay fahmaanay tahay ha waxa uu soomaaliya ku dhex abuuro waxaa la yidhaha xuuxinta etoobiya la yidhahdaa iyo xasarad abuur Een, etoobiya mm, dabcan masar waa ku kacsan tahay eritreana waaba u kacsan tahay soomaaliya marka gaashaanbuurta etoobiya kasoo horjeeda weeyaan Een, somehow danaa ku jirto waa shaqaynayaan etoobiya waa ruxayaan waxaa laga yaaba miyirka inay usoo dejiyeen abi oo asaga laftiisaan isleeyahay nin hadda degan maahan Een, eh, laakiin haddana reality ahaan waa la ogyahay wax weynu kama soo caanacsaanayaan waxay uga bedelan tahay een, isbahaysiga farmaajo iyo abi iyo xasan eh, ninka la yidhahdo iyo iyo afwarqi ay dhiseen een, 2000 labada kun iyo siddeed iyo tobankii ma ka bedelan marka adugu markaad isbadbaadinaya lagu badbaadin karaa Een, soomaaliya waxa hadda u dhisano ma aha wax laga badbaadin karo Een, turki inta badan waxay isku daydaa siyaasadda soomaaliya si faraha lasoo gelin laakiin qaabka ay soomaaliya turki uga faa'iidaysato mar kasta waxaa soomaaliya imaado turki ku saabsan wax turkidu ay hal abuur iyo initiative turkidu leedahay weeyaan dabcan turki danay soomaaliya ka aragtaahay yacni walaal muxsin ahoo deeqsi ahoo ahlu khayr ahoo kula jooga saas keliya soomaalidu u aqrinaysa ma aha turki soomaaliya dan ay ka aragto waana saxni dan ka aragto laana in lagu soo daneeyo waa sharaf in strategically dan lagaa arko geographically dan lagaa arko meeshaad ku taalo dan lagaa arko resourcekaa lasoo daneeyo waa sharaf waa muhiim weeyaan laana soomaaliya resourceska yaalla ee dan- ee khayraadka yaallo waxa adduunka uga aamusan yahay oon looga hadlay wax weeyaan khatarta ayaa aad u badan marka meelahan khataru ka jirin dhaqaalihii yaalla lagu tartamayaa hadda maalin dhaweed waxaa arkaysay baabuur iyo eh, masaari eh, howsers g- g- madaafiicda goobta oo la jiida Ma- ma- madaafiicdaas goobta haddaad fiiriso museumka london ee yaaleen ku- taayaradooda bacaad kuma socon karaan laami bisay ku socon karaan kuwaan aniga arkay dagaalkii labaad adduunka alaabtii lagu gala wayaan ma fahanti Een, eh, museumkana yaalin haddaad maanta tagto museumkan kusoo arkaysaa alaabta marka w- een, taayarada oo birta weyn taale oo goomaha wax yaroo baaskiilka camal goomihiisa yar uu yahay looguma talageli inuu inuu dhul caadiya maro ma garanaysaa marka waxaan la siiyey soomaaliya waxay ahayd inay tiraahdo warkaayis waxaan u baahannahay waxaan maaha marka soomaaliya niyahow waa wadan iska dayacan waa wadan dad hurda ay madax ka yihiin waa wadan dadka jooga inta badan dhaqaale aruursi iyo maaragtay iyo iyo nolol qiyaali ay ku jiraan een, eh, markay waxay dadka ka dhici karaan ka dhacaan hindiya aadaan hadday qadisa ku dhimanaynaa dadka hindiya aadayo barnaamijkayga anugu hadli doono ah, waa su- waa soo socdaa yacni ma qiyaasi kartaa marka waana dadki dad dad badan dadka ka dhacay u badan yihiin siyaasiyiinta soomaalida turki iyo hebel kulligood waa wada xanuunsan yihiin lanna waa waxa ummaddan laga dhacay soomaaliya aniga rajada aan ka qabo haddaan wax isbedelin ma qurux badno
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka waxaynoo soo jeedinayaa doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaad nooga warantaa cudurka sayfilis ama ay soomaalidu u yaqaanaan isfiilito maxaa sababa cudurkan maxaase tala ah oo aad ka bixinaysaa bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah syphilis soomaali waxay u taqaanaa mararka qaarkood sphilitna way dhahdaa waa is an infectious venereal disease caused by tribonema pallidum macnaha waa cudur ku faafo cudurkan galmadu ku faafaa waa cudur galmada ku faafo waxaana sababo bakteeriyada loo yaqaano tribonema pallidum dariiqada uu ku faafo waxaa kamid ah cudurka hooyo cunug caloosha ku jira way u gudbin kartaa ee galmadu ku faafaa dhiig lagu shubay qofka oon laga baarin uu ku faafaa calaamadihiisa marka waxaa loo kala saaraa hadba stageka uu joogo primary civilis waxaa la dhahaa jirto waa mainly galanis and valva macnaheedu calaamadaha badanaa waxay lagu arkaa cawraday kasoo baxaan boqolkiiba tobanna waxaa sagaashan cawraday kasoo baxaan rag iyo dumarkaba boqolkiina tobanna waxaa lagu arkaa faraha hadday tahay duburka ee naasaha afkooda oropharynx dalqada ilaa afka carabka ee qanjirada ku yaala lugaha ama me- waraqleyda kasoo baxa ayagoon weliba aan xanuun lahayn ayaa lagu arkaa secondary syphilis markii leeyahay macnaha waa darajo labaad oo cudurka uu sii socdo waxaa lagu arkaa inuu maqaarka ay kasoo baxaan nabarro kuuskuusan oo haddana aan cuncun lahayn waxaa lagu arkaa oo kaleeto in qofka timaha ay ka bidaan qeybo kamid a waxaa kaloo lagu arkaa een, calaamadda loo yaqaano condolomata lata oo laga wado inay hiblo hilbo kasoo baxaan dheeraad ah cawrada kasoo baxaan rag iyo dumar baa lagu arkaa waxaa kaloo lagu arkaa general nantenda limfo adenopathi oo laga wado qanjiraha ku jira jirka oo dhan baa ayagoona ku xanuunaya soo wada baxaya waxaa kaloo lagu arkaa qofka korajajab madax xanuun abitiid la-aan iyo lalabo inta waa lagu arkaa lafa xanuun in- daal qandho qorto adkaato markuu maskaxda u gudbana wuxuu keenaa syphilitic meningitis ama fa- facial numbness deafness dhagalaan xataa wuu keenaa intaasba cudurkan wuu keenaa marka uu gaaro darajadaasi darajo kale waxaa jirta loo yaqaano eh, latent syphilis latent syphilis waxaa la- latent kelimada ah waa wax qarsoon laakiin cudurka qofka haddii laga baaro waa positive waa laga helayaa darajadaasna way jirtaa waxay dhacdaa laba sano ilaa labaatan iyo shan sano qofkaasi cudurkaasi uu ku qarsoonaan karaa qaybta u dambeyso oo calaamadeed waxay noqonaysaa tashli syphilis waa goorme waa markii qofka uu dee cudurka diloodo waaye ugu dambeyn u geeyo waaye waxaa lagu arkaa qofkii oo socodkiisa uu dhamaystirmi la-aya ama uusan miisaaneyn waxaa kaloo lagu arkaa qofkii oo neerf ahaan dareema inay wax ku dul socdaan qofkii oo kaadida saxrada cashan la qofkii oo damacii ka dhamaaday ragga dumar miduu yahay maskaxdii oo ka tagtay ama ilow badan dhaga la-aan indha la-aan ee xabadku xanuunayo lafaha xanuunayo ee qofka darajadaas ayada waa darajo khatar ah marna wuxuu isku bedelaaba waxaa loo yaqaan neurologic civilite civilitic oo ah inuu macnaha uu galo neerfayaasha kadibna qofka uu la imaado calaamado fara badan oo ku saabsan cnska cudurkan waxaa lagu baaraa sida badan serological test waaye dhicaan baa dhiiggiisa ee la kala dejiyay qayb seramka laga baaraa waxaa kaloo lagu baaraa dark field microscope baa lagu baaraa ct scan csf analysisna waa la sameeyaa cudurkan waxaa lagu maamulaa ama lagu daaweeyaa waa pharmacotherapy daawiisan aad bay u sahlan tahay isbitaallada markii la imaado Een, haddii ka war cudurkan uu dhibaatooyin la imaado ama mudaacafaad uu la imaado ama mahadho uu la imaado surgical for complication of eh, tertiary civil civilis oo ah darajada u dambeysa waxay keenaysaa qofka inay lafaha ka jajabi karaan inay qofka iotic valve macnaha oo ah halbowlaha weyn carabiyadiisa oo kale inay dhibaato ku dhacdo oo kale reblation lagu sana waa la qalaya qofkaas oo kaleeto cudurkan marka daaweyntiisa saajirina way gaartaa oo in qofka la qalo daawo caadi oo istaalka qaatana way leedahay hadba waxay ku xiranta qofka darajada uu marayo cudurkan ka hortagiisa waxaa laga rabaa maadaama galmada uu ku faafo inay hor dadka ilaahi subxana watacaala ay wad amarkiisa qaataan oo ah zinada badan oo cudurkan ku faafa in laga fogaado waxaa kaloo la rabaa dadka inaysan wadaagin shayaasha isku duroo kaleeto inaan la wadaagin in qofkii dhiig lagu shubay dhiigga si fiican looga baaro in hooyada uurkale ay check up isku samaysa mar walba cunugeeda caloosha ku jiro saddex xibrood kasta ay isbaarto oo muhiim waxaa la rabaa cudurkan haddii laga hela labada lamaano labaduba inay daawada wada qaataan waxaa la rabaa dadkan haddii cudurku isku og yihiin ama mar uu ku dhacay daawona ay qaataan inay lix bilood ilaa labayo toban bilood kasta ay isbaaraan waxaa la rabaa cudurkan in la ogaado cudurkan dhacaankiisa ama hantiboodiga laga baaro serological testiga inuu markale qofka la daaweeye kadib uu jirka ku jiri karo marka mar walbo aan lagu dadegin haddii la baaro laga helo yaan daawo dib loogu bilaabin dhakhtar in loola tago maadaama antibodigii dalaga baari jiray oo cudurkani ka hortegayay uu jirka muddo ku jiraayo cudurkan marka waxyaala lagu hortega waxaa kamid a in eh, nadaafadda iyo bay'adda iyo midda guryaha iyo midda nafsaba kor loo qaado waa mahadsantihin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal waxaad dhagaysanaysaan waa barnaamijka dhuuxa wareysiyada halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon maxaad dhegaystow ka taqaanaa farqiga u dhexeeya cuntada dalka iyo sidoo kale tan dibadda nabadoon samatar oo xog ogaal u ah arrimahaasi ayaan ka wareysanay wuxuuna u waramay wariyaheena maxamed ciise
nabadoon samatar soo dhowow maanta wareysigan wuxuu ku saabsan yahay ama wuxuu daaran yahay farqiga u dhexeeya cuntada dalka iyo cuntada dibadda laga soo dhoofiyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin maanta wareysigeena sidaas ayuu ku saabsan yahay soo dhawow ugu horeen ka adiga ahaan khibrad ma u leedahay ama aqoon ma u leedahay cuntooyinka dalka sidoo kale wax macluumaada ma ka haysaa cuntooyinka dibadda
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نسأل على أمور الدين والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن ورتا قير بدن الله كسيو ودوهي هدا إن كل تبا وحل ويديني ويديني سواح ويان سواء وحي ترى صدر مقدس سؤال كدن إن أنت ضلك يمد دبدة أنت ضلك ووحد جديد وتقرني سجيتك وكبحي geedka uu ka baxay iyo beerta uu ka baxay iyo halka uu yaallo waad garanaysa waa wax aan dheydi lahayn dhacay laakiin cuntada dibadda lagu sheegayo ama dadku ay sheegaan dheyday leedaa dhacay in badanoo ka mida sida caanaboorahoo kale maanta ninaa wuxuu samaynayaa geeluu leeyahay ama ariguu leeyahay caanihiisuu soo qaaday buu keenayaa marka uu keeno caanaha oo caanihii magaalada uu ka iibiyo waxaa laga yaabaa inuu caana boora qaado waaya taas waan u tegaynaa su-aasha ugu horeysaan ku weydiiyey Haa.
waxay tahay farqiga waan u tegaynaa u dhexeeya cuntada dalka iyo cuntada dibadda laga soo dhoofiyo balse adiga ahaan ka samatar ahaan wax aqoona ma u leedahay cuntada dalka cuntada dibaddana wax macluumaada ma ka haysaa waan ka hayaa waan isticmaalan waxaan isticmaalaa een, sideedaba cuntada dalkan isticmaala Een, cuntada dalka dalga i badanaa noo baxa raashin badan hadda ana cabid bahalka- raashinka oo kaleeto waxaan isticmaalaa galleyda iyo digirta oo kale Een, waxaan isticmaalaa oo kaleeto sida een, masagada oo kale aan isticmaalaa waxaan isticmaalaa sida een, qamadiga oo kale qamadigankiisa uu dheylayo mid noo baxa uuna jirin aan arkin waxaan isticmaalaa oo kaleeto een, raashinkan een, sida salbukada een, ayaan isticmaalaa anigu aqoonaan u leeyahay caafimaadkooda wax uu laga helayo iyo wax ay tahay iyo intoo dhan aan garanaya dad badana waxay yiraahdaan waxaan dhihin lahaa marka dadku marka ay cunaan raashinka dufta leh hadda waxaad ii sheegtay inaad aqoon u leedahay raashinka dalka islamarkaana qayba ka mid aad isticmaashay marka ma jiraa waxyaabo aad adiga ka dareentay ama aad ka fahantay raashinka dalka ka baxa cunitaankiisa way jiraan in badanaan ka ka fahmay in badanaan ka dareemay wax badan oo maaragta een, fiican baan ku arkay sida een, calooshaada inay dhaqaaqayso oo kaleeto waqti kasta joogto ah qofka calooshiisu dhaqaaqdona qarasna ma lahan sida fashinka uu u fiican yahay caloosha baxda wuxuu u fiican yahay gaaska oo kaleeto maaragta cuntadiisa cuntadiisa cuntada haddii uu ka go-ona gaasku isagaa meel dhigayaba qofka waxa ku jiraaha kuma jiraan kuwan laana kuwan kuga daaweysan oo dilan wey laakiin middan waxay wadataa fitimiin badan ay leedahay buriitiinkeedii iyo waxeedii oo dhammaystiran ay wadataa haddaad cambuulo ku cuntid iyo haddaad soor ku cuntid iyo haddii aad ku cuntid habuuq kulligood waa nafaqo weeyaan qofkana calooshiisa ayay dawo u tahay hadda dhakhaatiirtu waxay soo qoraan raashin duf leh raashin macnaha xashirsaneen cun raashinka maarata dufta leh ayay dadka yidhaahdeen marka horetona waxaa dilay qofkaas waxa weeyaan balaayo kaleeto kiimiko iyo tacbay oo cunay oo ku wareeray dhakhtar u tegey wuxuu siinayaa kiniini kiniiniga isagaa uga sii daraya markuu uga sii daro kabacdiina qofkii tabartuba dhigayaa markuu tabarta dhigo kabacdi wuxuu leeyahay markuu sumooday bacdigeed uu leeyahay halka aad marka dadka waxaan kula talin lahaa oon dhihin lahaa war raashinka dalkiina barwaaqadu dalkiina taallaa dadkiinaa gacanta ku haya baqaaradii ku jirtaa iyadoo waxaad arkaysaa qof baasta daldalayo halkaana digirtii daadsantoo dhulka ilmuhu ku cayaarayn war maxaanu maxay yihiin ma ilmahan ogolayn war ilmahan ogoleyn iyo maahan ilmuhu wax u daran iyo wax u run midna ma yaqaanaan waxaan dhihin lahaa ku talin lahaa inay raashinkaa cunaan ilmahooda caafimaad bay u tahay iyaga caafimaad u tahay ilmaha jirkooda ku dhismaya waxaa ku dhismaya maaragta calciumkooda ilaa kuwan calciumkooda iyo waxoodii wataan raashinkan laakiin raashinkan kaleeto suna lagu baabi'ey waa lasoo daweeyey waa lasoo daweeyey waa lasoo daweeyey intaas hadda raashinka ee dawada la daweeyey iyo raashin kaleetona waxay ku kala fiican yihiin markaad cuntid xataa laabjeexa wax lee laabjeexi maysid raashinkan kale laakiin iyaga waad soo laabjeexay waxaa ku laabjeexaysaa suntiyaa ku dhibaysaa suntii ayaa ku dhibaysa dheebshiidkaaguna marka uu tago isagaa cudurka qaaday cudurka markii uu qaadana wuxuu geynayaa qabsimada qabsimada markuu geeyo gaas calooleed qofkaanu qabaa waxaasa laga sheegay halkaasuu maarata kusii jeedaa marka dambeeto waa un dhibaato iska taagan marka dadku waxaan dhihin lahaa inay raashinka dalka oo la yaqaano inay cunaan oo maaragta caafimaadka isaga ka helayaan isagay firfircoonida ka helayaan isagay waxay ka helayaan wax kasta oo nafaqa ah isaga ka helayaan waxaan ku diidayaa cuntada dibadda dheyday leedahay dheydkaana ninaan kuu naxaynin oon kaa naxaynin oo shaqo aan kugu layno diin iyo dadnimo midna aydna wadaagin ayaa soo dhiibay talyaaniga laga soo dhiibaa layidhi baasada baasada talyaaniga laga keeno talyaani ma soomaaliya ka naxayaya dad muslimiin si uu dili lahay uu go-aan ku gaaraya toban mar baa dheydka laga soo bedelaya uu dhacay isagoo dhacay baa laguu keenaya marka laguu keeno waa cunaysaa markaa cuntiina waa sun calooshaada ku maqan laakiin baasada annaga dalkeena lagu samayn jiray waa naqaanaa oon usoo joogay maxogaa laga samayn jiray warshada baasada ee soomaaliya maxogaa laga samayn jiray maxoga iyo wax yaroo buraho lasgaley iyo shido laysku daro baa laga samayn jiray baasadaas waxay ahayd baaste la yaqaano tayadeeda iyo waxa ay tahay wax laga sameeyey middan waxaa laga sameeya maxaad garanaysaa dadaa waxay leeyihin alwaax baa laga sameeya uu soo diriyey barnaamijkaa keenay shaki badan baa ka jira baasada oo kaleeto waxaa ka jira sida alka la yiraahdo baasadoo kaleeto waxa ay keenaan bur waxaa la keenay hadda beri dhaweyto oo toban kunteen dhar oo la daadiyey markii dambeeto sumaysan baa la keenay waa sumaysan yahi ilaa suntan waxaa looga celinaya baalka la yidhaha afdheera dawada looga celin markii dawadii lagu badiyo lagu badiyeyna isagiyaa sun noqdo sun buu isku bedelay sida oo kaleeto hadda bariiska oo kaleeto marmarba waxay kuleeyihiin bariisku waa caag caag wey qof caag cunaa calooshiisu see noqonaysa calooshiisu sidee noqonaysa wakti kastuu cunaya qof waktiguu cunuba caaguu cunay caag markuu cunana dee caag dheefshiid ma shiidin karo mashiinkaagu marka dambeetuu daalaya markuu daalo waa tabar daraynaysa markuu tabar darayo maalin dambeeto waxaad maqlaysaa hebel ama heblo waa la qaado dhakhtara loo qaado kansaraa laga helo kansarka laga helayaa waa suntii weeyaan suntii qofku cunay weeyaan qof waxaad arkaysaa calooshuu kansarku ka galaa lagu leeyahay mid wuxuu ka galaa lagu leeyahay madaxuu ka galay midba meeluu ka galay suntii oo faafta wey qanjirada aad waxaad arkaysaa sida cabitaankoo kaleeto dibadda cabitaanka dibadda oo kaleeto waxaad arkaysaa waxay keenaan wax baalka dhihi jiray icid ah balaayo unbay daldalayaan waxa ay daldalayoo dhan gebigood waa sun qooshan ilaa wax ay yihiin mataqaanid adu mana samayn ehelkaana ma samayn qofaad gacaltiina kuuma keenin islaantaada xaaskaaga kuuma soo miirin waa sun suntaasuna waa ku soo jilcinaysaa maalinba maalinta ka dambaysa oo yaraanta haddii uu kugu gafto waayeelnimadeena kugu gafayn wuu ku taabanaysaa markaa tabar daraatid sida caana boorahoo kaleeto sacbaa ku sawiran saca ku sawiran miyaa laga lisay dadkuna waxay yidhahan maba laga lisee baalka la yidhaahdo bahal kalaa laga lisaaho oo la yidhaahdo baylaan balaayaa ku jirta meeshan aanihii qofkii gurigiisuu tegey aanuu ka keenay aribaa u irman geelaa u irman lo wuu keenay waxaa laga ilmihiisa inuu caano booro u celiyo loodiibuu soo saliid cadeyd oo kaleeto maanta waxaad arkaysaa nin subag keenay subagu keenay aag subaga aagga subaga uu keenay wuxuu ka bixiyey soddon doolar soddon doolar markuu ka bixiyena wuxuu qaatay aag saliid cadeeyo lix doolar u qaatay gurigiisina sunuu geeyey daawona waa ka keenay dadku marka inay fahmaan oo gartaan anigu hadda dicembia anaa iska soo qaadaya dadkuna anay ila mid yihiin anigu cabitaanka ma cabo sideeda cabitaan sajal ah oon cabo haddaan cabitaan u baahnay sisin ambe isbaandhays liin waxaan helayaa wax tiro badan baan helaya waxaasoo dhan markaad miiratay dawo aad ogtahay oo cabaysid wey waa waxaad ogtahay cabaysid laakiin haddaad cabtid waxaan ku cunin waa la cunaa haddaad tirahdid cudur oo dhan aabbihiisoo dhan baa isku kaa- isku kaa yeeranay marka dadka muslimiinta ah waxaan dhihin lahaa war waxaad cabayseen waxaad cunaysaan iska fiiriya ilmihiinana ka fiiriya ilmihiinana ka fiiriya maantay ninka saliid cadday qaadayow saliid caddaydan xaggee laga keenay maxaa laga sameeyey ma taqaan waxa laga sameeyey maya haddaad aqoonin iska daaha qaadan saliid caddeeye subagaaga guriga dhigo furka subagaa oo caaga sadaalaa furkiisa cid dhimo wax u suugaya saliid caddeyn haddii lagu siiyoto waa inuu tumin lagu dara maxaa keenay tayada waa waa macnaha kiimiko meeshaan kuu hadaysan madaxan wuxuu ku dhaqdhaqaaqaa nafaqo dadka kaleetana waxaa la yidhaahdaa marka indhaha loo soo fiiqo madax ari ha loo kariyo waxaa la yidhaahdaa subag ari subag ariga soo doojis le sanadka hore la lisay la- la- la- la ruxay oo kale ha la soo qaado madaxa laga mariyo ha lagu xiro subaxi ha laga dhaqo indhaha fiish baa ka soo baxay waa caafimaad ayaduna waa cudur cudur iyo caafimaad baa is ag yaalla dadka muslimiinta soomaaliyeed intaasaan leeyahay waa tahay n waxaad ka hadashay way aragnimada aad u leedahay aqoonta aad u leedahay intaad soo aragtay ama intaad ka taqaanid n raashinka dalka iyo dibadda farqiga u dhexeeya waayahay adiga imise sanad raashinka dalka cunaysay imise sanad raashinka dibadda cunaysay haddase maxaad isticmaashaa
Een, waa sax weeyaan aniga waxa aan cunayay in badan aan cunayay raashinka dibadda in badan ayaan cunayay laakiin markii dambeeto tajarubo aan sameeyey anaa xanuunsaday markii aan xanuunsadana tajarubaan sameeyey tajarubada aan sameeyen waxaan ku guuleystay inay aan joojiyo raashinkaas oo raashinka kaleto aan cuno raashin kale marka aan cunana caafimaad baan dareemay caafimaadka aan dareemana ilaahay subxaana watacaala wuxuu igu nimceeyey inaan raashinkaa cuno oon iska daaya kii kale waan ku caafimaaday in badanoo caafimaadaanan ka helay tajarubo aan sameey wey cabitaanka sidoo kaleeto waxaa layga sheegay een, tifo waxaa layga sheegay een, wax badanaa layga sheegay wax badan marka layga sheegana dhakhtarkii aan la xiriiray nin wadaadou ahaa khayr badan allah siiyo wuu ila dardaarmay wuxuu yidhi een, waxyaalaha waxaad samayn jirtay wax ka bedel inta cuntooyinka oo kale iyo cabitaanka waa tahay ugu dambeyn n waan soo gabagabeynaynaa waraysiga ugu dambeyn barnaamijkan cuntada dalka iyo cuntada dibadda ah n waxaa laga sameeyey wacyigelin badan haddii ahaaleed culimada iyo haddii ahaaleed warbixina laga diyaariyey iyo waraysiyaba marka wacyigelinteedana in mudday soo socotaa marka dadka maxaad leedahay marka ugu dambeyn dadka maxaad u dardaarmaysaa ama u jeedinaysaa
Een, waxaan u dardaarmayaa dadka muslimiinta walaalahay ah nabigu sal lla lay wasalam wuxuu leeyahay laa yuminu axadukum xataa yuxibu liaqiihi maa yuxibu linafsi iimaan dhaba leedinka ilaahayna ma idinan rumayn ilaa naftiina wax aad la jecesha nafti walaga kala jeclaanaysan ani nafteedu waxaan la jeclahay inaan caafimaado oo ilaahay subxaana watacaala uu caafimaad isiiyo dadkana waxaan la jeclay inay caafimaad ilaahay siiyo laakiin dadku waa hadday talada qaataan talaan siinaynaa talada aan siinayo waa mid aan anuu tajarubeeyey oo aan maaragta in badan aan ku celceliyey weliba Een, bacdayna een, dadku haddii ay talada qaataan dantooday qaateen haddii ay qaadan waayaanna cudurka looga digaya qaateen waxayna dareemi doonaan wakti kale uysan waxba ka qaban karin marka dadka waxaan leeyahay talada culummada dadka aqoonyahanada oo muslimiinta ah iyo dadka waxgaradka ah cuqaasha iyo dadka maaragta walaalaha soo gudbinaya wararka iyo maaragta dadka usoo gudbinaya talooyinka warkooda yeela waxaan leeyahay ilaahay uga cabsada waxaad cunaysaana iska fiiriya een, hana qaateen talooyinka islaamiga ah iyo maaragta iyo een, iyo dadka walaalaha muslimiinta oo ka naxaya tiradooda ha yeeleen anu intaasaan kusoo koobaya warkayga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa maanta wuxuu ka hadlay shir ay isugu yimaadeen xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka wuxuu sheegay inuu doonayo inuu hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah si looga gudbo doorasho dadban taasoo ay u sacbatumayeen guddoonka baarlamaanka iyo qaar ka mid ah xubnaha labada aqal xildhibaanada ayuu xasan sheekh wuxuu ka codsaday inay muddo bil ah ku darsadaan kalfadhigooda islamarkaana meel mariyaan qodobada la xiriira doorashada uu xasan sheekh doonaya ee lagu sheegayo qof iyo cod
dalku inuu ka gudbo doorasho dadban waxay ahayd waajib dastuuri ah oo mar kasta duruuf jirtay awgeed looga qab- looga baaqsan waaye in dib loogu dhaco golaha wadatashiga qaran wuxuu isla gartay in loo howlgalo in la xaqiijiyo waajibkaas dastuuriga ah muddaxileedka aan hadda ku jirno oo aan mas-uuliyadda hayno waxay noqonaysaa mas-uuliyad xumo haddii ay jiraan waxaan qiyaas yaaba in aanay jirine dad qaba in doorasho dadban dalka dib loogu sii hayo dastuuri ma aha doorashada dadban dimuqraadina ka fog muddo ka badan konton iyo shan sano kadib ma jirto sabab maangal ah oo aan naga hor taagan doorashada qof iyo cod ah inaan dalka gaarsiino ma jirto sabab maangal ah oo aan ugu sii nagaanno ugu sii wehsanno doorasho dadban oo aan ahayn cabsi kala shaki iyo isku kalsooni la'aan ay qabaan siyaasiyiinteenna qaar si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horraysa labada bilood uu u huro qadiyaddaas weyn ama bish- dib u dhigto bishiisa hadda- hadday huristu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaan ku dhaha bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo coda loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho sharci aan meeshaan ka soo bixin ummadda soomaaliyeed go'aanna looguma gaari karo fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso haddii kale de fawdo iyo isbarbaryaac iyo isqabqabsigii iyo wixii aan horay u soo naqiinay waay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag xildhibaan gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ayaa waxa uu maanta weerar afka ah ku qaaday guddoonka baarlamaanka xildhibaan gamaadiid oo maanta ay warbaahinta kula hadlayay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka dowladda federaalka wuxuu sheegay in guddoonka baarlamaanka uu yahay mid ku kacay khiyaano qaran ayna ku tunteen wuxuu ugu yeeray xeer hoosaadkooda waxaan ogsoonnahay inuu xirmay afartii bilood oo ay dhammaatay baarlamaanku uu shaqaynayay wixii aan hore u degsan in la ixtiraami waayo madaxweynuhu asoo dastuur afar cutub oo ummadda uu ku kala geeyey oo qabyo ah oo maanta cutubka afaraad iyo cutubka lixaad iyo cutubka toddobaad ilaa cutubka maxaanku dhahday sagaalaad iskhilaafsan yihiin oo qodobbada dhammaan ay isburinayaan laguna kala irdhoobay iyadoo somalilan ay maqneed buntlandna ay maanta maxaanku dhahda ay tagtay jubbalandna ay raacday in inta kalena ay fare ku taagneen oo qalbiga iyo niyadda ay ka wada xanuunsan yihiin xaq darrada iyo shuruucda lagu tumanayo iyo danta gaarka ay guracan ay u jeedaan in maanta wax sharciga khilaafsan baarlamaankii oo dhammaaday uu la hor yimaado waa ayaan darro aad u weyn aan istixraamna gadaashan lagama hadla raalli hawniyo orod shaqo yeelo Een, marka inaan istixraamna aad u fiican xildhibaanno waxaa weeyaan waxaan u doodaynaa waa kuwaas xaqooda garan la ee dulleeyey waajibaadka xildhibaanada ay saarteen waxaa weeyaan raalli ahaadaannu xirmeeya oo maxaan ku rahay aragtidina dhiibta oo sharci wax ku qoto ma aragtidina ka dhiga marka waxaan rabnaa marka een, runtii waa ayaan darro aad u weyn marka in shuruucdii dalka lagu tunto waxaase ka sii nasiib daran oo musiibo qaran ah guddoonkii aan u daar- u- u doorannay inayna shir guddoomiyaan oo keliya aragti iyo dalab iyo codsi ummadda kala geeyey oo haddana sii kala geynaya intii kale oo maxaan ku rahdaa hadda isla huursanayd in uu maanta diido xataa in aragti laga dhiibto ballanka asagoo ka baxay weliba bilowgii inuu madaxweynaha soo gala la diiday oo la hor istaagay wuxuu ku baryaytameen oo yidhaahdeen waxaa weeyaan madaxweynuhu ha hadlo waa xiraynaa kala fadhiga doodda baarlamaanaduna way ka began doonaan khayaanay sameeyeen laakiin iyagay ka gadan tahay oo ka go'an tahay halkay ku shaqayn doonaanaan laga rabaa isbuurtaanu nahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشامي لدين عظيم هو الشامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي